Qaar ka mid ah nafada Soomaaliyeed ayaa ka hadlay saameynta ay colaadaha dalka ka socda ku leeyihiin, iyagoo sheegay inay yihiin dhibbanayaal toos ah waxayna tilmaameen in qof kasta oo colaadaha ku dhaawacma uu ka soo biirayo bulshada naafada ah, taasoo sii kordhisa tirada dadka u baahan taageero iyo daryeel.
naafanimo ha noogu darinina oo haddaan qaxni hana sii kala yaacinina ii sheegee kor u qaado in naafo badan oo soomaaliyeed ay ku soo biiraan dad kale oo ii sheeg ee, ee, ku naafooga colaadaha dadka naafada waxay walaac xoogan ka muujinayaan colaadaha sokeeye hadda ka socda dalka kordhin karana tirada dadka naafada ah waxaan halkaan baaq uga soo diraynaa dhammaan ummadda soomaaliyeed meel kastay joogto waa in la joojiyaa oo la joojiyaa dagaalada ka socda wadanka soomaaliya dallada xoojinta naafada soomaaliyeed taariikhda lixda janawari laba kun shan iyo labaatan ujeedo baaq nabadeed hay-adda soodan waxay walaac xoogan ka muujinaysaa colaadaha sokeeye ee ka socda qaybo ka mid ah dalka sidaas awgeed waxaan ku baaqaynaa oo ku baaqaynaa oo ku baaqaynaa in la joojiyo dhammaan colaadaha sokeeye ee ka socda wadanka ayada oo loo dhaganuglaanayo dadaalada nabadeynta ah ay wadaan odayaasha dhaqanka culamaa udiinka iyo dowladda Oo- sidaas awgeed naafada soomaaliyeed waxay soo saartay qodobada hoos ku xusan kow dadka naafada ah ee soomaaliyeed waxaa nasiib darro weyn u u arkaan in dadka soomaaliyeed aysan weli ka qaangaarin welina laga gudbin dagaalada sokeeye ee soo laalaabta lambar labo si gaar ah Dadka naafada waxay walaac xoogan ka muujinayaan colaadaha sokeeye hadda ka socda dalka kordhin karana tirada dadka naafada ah Waxay naafada sidoo kale ku baaqeen in colaadaha si degdeg ah loo joojiyo si loo badbaadiyo nolosha dadka loona yareeyo dhibaatada sii kordheysa ee ka dhalanaysa dagaalada. Waxay kaloo ay hoosta ka xariiqeen muhiimadda ay leedahay in la helo xal nabadeed oo waara si bulshada Soomaaliyeed ugu noolaato nabad iyo xasilooni.